bismillahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tagay oo isbuuciiba mar aad ka maqashaan isbuucan waxaa idila socodsiin doona anigoo ah bilaal daahirwaane qodobada aad ka maqli doontaana waxaa ka mid ah toban ruux oo ku dhimatay daadadka ku dhuftay beledweyne fatahaadaha webiga shabeelle oo saameyn ku yeeshay ganacsada dharka ku iibisa magaalada beledweyne dhallinyarada beledweyne oo bilaabay inay daadadka inay door ka qaataan caawinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha madal looga hadlaya dhismaha garoonka diyaaradda ugaas khaliif oo lagu qabtay magaalada beledweyne shirka maalgashiga kalluumeysiga oo lagu soo xiray magaalada muqdisho qodobadaas ayaad maqli doontaa dhegeystayaal ee mar kale u diyaargarooba barnaamijka toddobaadkii tegay waa subaxnimo khamiisa taariikhdan ay ku aasteysan tahay lix iyo tobanka bisha novembar labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijkii toddobaadkii tegay ee raadiyo beerlula waxaan gudagalaynaa qeybihiidiisii hore qodobka u horeeya wuxuu noqonayaa toban ruux oo ku dhimatay daadadka ku dhuftay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warbixinta inoogu faahfaahinayo maxamed cabdisane
in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay daadadka ku dhuftay magaalada beledweyne kuwaas oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn dadkan ayaa siyaabo kala duwan daadadka ugu qaadan xaafadaha magaalada beledweyne halka boqolaal ruux oo ku go-doonsanaa xaafadaha iyo deegaanada ku xiran magaalada lasoo badbaadiyey isku dhawaa wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka hirshabeelle gobolka hiiraan cabdisalaan faarax maxamed ayaa redio beelle u sheegay in ku dhowaad toban ruux ay ku dhinteen daadadkan runtii biyahan biyihii la filinaya ma aha kuwii aan u soo joognay oo aan intii aan garaad lahayn ama magaaladan aan ka warqabnay oo aan xog ahaan ka haynay waa biyo ka tan weyn oo biyaan usoo joogna maaha runtii saddex maalin maanta ayaa ku afara khasaarahana ilaa hadda wuu naf iyo maalba wax lasoo koobi kara maaha ilaa iyo hadda intii aan hayno waa tiro toban ka badan ayaa ku dhimatay oo biyaha ugu dhintay sababo ay qaadeen guryo badan way ku dumeen saamaynta magaalada oo dhan way saameeyeen biyaha dhanka bari waxaa looga qaxay deegaanada kale ah codoley faarax caafi ilaa muxuu ahaa ceel jaalle a iyo b oo biyaha ayna gelin iyo sidoo kale ilaa feerfeer waa la taxay dhankan galbeedkana wadajir tuulooyinka wadajir harcaddey ilaa muxuu ahaa dhanka tuulooyinka soo xigoo dhan waa lagu wada qaxay ilaa daarusalaam magaalada waxaa ka jira waxaa waa isu socodkii ma jiro oo waxa isu socda magaalada ma jiraan wuu kala go'ay runtii dadkana waxaa lagu go'doonsan yahay xaafadda bundaweyn oo dadkii inay bundaweyn ka qaxeen haddana u qaxay meelo yaroo taaga taagii haddana biyihii ugu sii daba tegayaan runtiina waxaa isku dayna inaan dadaallo samayno doomana saddexdii maalinna ugu dambeysay way shaqaynayeen doonteenna khaasatan tiro boqol ku dhow waa soo samata bixinay tuulooyinka leebow shiniile dharkaynta iyo tuulooyin badan oo sida dowlagaaleh waxaa jiro oo kale in meydadka oo kale doon u qaaso ay ka shaqaynayso in lagu soo samata bixiyo lagu soo qabto eheladoodana loo ogeysay u aastaan runtii magaaladan xaalad adagaa ka jirto ilaahay waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaaladdan dejiyo annaga ka wasaarad ahaan saakay doonteenna way shaqey weysay oo biyaha tan culus ay yimid way ka hortegi weysay saa darteed waxaan go'aansanay inaynan nafteenna khatar gelin xaaladda waa culus tahay sidoo kale isgudwaha wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka hirshabeelle gobolka hiiraan cabdisalaan faarax maxamed ayaa sheegay in hanaankii lagula socday heerka biyaha ay burburiyaan daadadka ku dhuftay magaalada beledweynaha annaga sistamkii wasaaradda ee aan kala soconay biyaha naaquskooga iyo inay saro mareen inay hoos mareen sistamkii dhammaanba biyaha ka dul maray ma shaqaynayo marka xaaladda aaday u adag tahay waxaan ugu baaqayaa dad bulshada magaalada beledweyne inay taxadiraan qof walbaba meesha uu joogo ku joogo isu socodka la yareeyo runtii bundada nuraxwaada khatarta ugu weyne wajahayso iyo isu socod halka marin ee magaalada ay leedahay waa iyada taana waxaan leeyahay in qof bini aadana uusan halkaasi naftiisa ku bimayn oo laga taxadiro halkaana la joojiyo eh, isu socodka la joojiyo qof walba meeshiisa uu joogo ilaa ay xaaladda iska bedelayso xaaladda hadda waxay taagan tahay emergency magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan ayaa sanada gudihiisa markii labaad la daala dhacaysa fatahaad uu geystay webiga shabeelle taasoo sababtay khasaare isugu jira naf iyo maalla
fatahaadda webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay ganacsatada iibiya dharka ee magaalada beledweyne
ganacsatada iibisa dharka noocyadooda kala duwan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle kaasi oo ku dhuftay guud ahaan xaafadaha iyo suuqa dharka ee magaalada inta badan ganacsatadan ayaa waxaa goobahoodii ay ku ganacsan jireen buux dhaafiyay fatahaadaha qaar ka mid ah ganacsatada iibisa dharka ayaa raadiyo beerula ugu waramay saameynta ay u geysteen fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ka ganacsatada dharka ragga ah ee, waxaa saameyn weyn u geysaday biibaxadii soo baxday magaalada beledweyne xaafadaheeda kala duwan Ee, aniga waxaan goob ku leeyahay magaalada beledweyne qayb ka mid a ayaan ku gadaa dharka ragga ah marka goobtii aan joogay biyo badan ayaa soo galay Ee, dharkii iyo agabkii noo yaalay way qoyeen biyaha biyo la celin kara ma ahan waxaa istaagay isku socodkii dadweynaha dhibaato badan ayaa magaalada ka dhacday Ee, waxaa kaloo dhibaato badan u imaaday ee, dadkii wax gadanayay mana soo gaari karaano hadday culeysa hayaan wax walba marka dhibaatada walaahi zaaid ayay u jirtaa marka ilaahay wax ka baryaynaa inuu dhibaatadaasi nagu dul qaado biyaha waxawaaye waa na saameeyeen aniga khaasatan dhowr dum- dhowr dhar oo rag ah ooba afka ka xiran oo wiilmeel aan saaran ayaa biyaha iga haleeyeen Ee, waxay soo biyaha waxay hayaan dukaanka aan leeyahay wiilaan kala bar camal way istaageen sababtoo ah biyihii dadkii maxiraano nin walba waa soo fasaxaa webiyadii sidii loo qodayay loo xiraayay loo caburinayay waxawaaye meel badan ayay ooda goosteen marka waxaa ilaahay ka rajeyneynaa inuu biyaha naga dul qaado magaalada waxaa waayo afartii bilood ama shantii bilood maray biyo baa soo baxdaa marka magaaladan in xal loo keena ay ku fiican tahay ganacsigii dhammaan way istaagay dadkii gar- garabrarka ahay dadkii dharka u fariiqsanayo alaabaha yararka wixii dhammaay dadkina dukaamaka waaweynka lahayaaba hadda halis ku jiro hatee hadday iska buureen biyaha ay iska careen hatee culays badan ka jiraa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inaa biyahaasi naga qabto culayska naga dul qaado waxaa saameyn weyn oo nagu yeeshtay webiga fatahadiisa oo alaabo dhar badan naga qaaday iyo waxyaalo badan dalbaad badan oo noo soo socday gaadiidka oo diyaaradaha guud ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle kaasi oo saameyn ku yeeshay xaafadaha goobaha ganacsiga goobaha waxbarashada iyo isku socodka gaadiidka
dhegeysta weli waxaad maqlaysaan barnaamijka toddobaadkii tegay qeybihiisii dhexe ayaan guda jirnaa dib aad iskugu soo laaban doonaa balse waxaa kusoo dhawaataan kaalin sugaaneed
gaarida baarida hawe gaarida baarida hawe geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamaay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdee alla raggii gododlay noqdee iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabley shimbir bay tuntaa guurkii siida geed ma dhalay gayaankii miyuu qablamay
intaa haddii aan kaga gudubno heeskaasi waxay dhextaal u ahayd barnaamijka toddobaadkii tegay ee raadiyo beerlula dhallinyarada beledweyne ayaa bilaabay inay door ka qaataan caawinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha sida warbixinta inoogu faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahim
dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka ku go-doonsan xaafadaha magaalada kuwaasi oo ay saameysay fatahaada webiga shabeelle haweenka caruurta iyo waayeelka ayay dhalinyaradan waxay ka caawiyaan inay biyaha marsiiyaan gaar ahaan meelaha moolka ah iyo qeybaha ay ku socdaan biyaha dadka qaadi karaa qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa reediyo baaluul uga waramay doorka ay ka qaadanayaan caawinta dadkaan awoodin in ay biyaha ka baxaan dhallinyarada xilliga fatahaadaha iyo ilaaha wax badbaadiya ee badbaadada jirto waa jiilka keliya ee lagu fakado waa dhallinyarada dhallinyarada waxaa waa waa xoog een hadda ee, runtii aniga markaan iska hadlo een dad badan ayaa ilmaha la qaadnay la geynay meelo taag ah oo biyaha aysan galaynin een gargaar badan ay dhallinyarada fidiyaan oo xoogooda ah marka waxaa waa dhallinyarada kaalin weyn ayay ka qaataan een fatahaadaha een musiibooyinka ilaaha naga hayo musiibooyinka degdega ah een waa gurmadka ugu horeeyo oon isdhihi lahaa waa dhallinyaro
marka waad dareemi kartaa qof waayeel oo da- oo biyahaad ogtahayna khatarta silahay waa inaad u istaagtid aada caawiso waayeelkaas biyahaad marisid ilaa meel aad kalsooni ugu qabto aad istaajisad inaad hubiso waayo qofkaas waa ku qasbantaa nin dhallinyarad tahay qofkan waayeel waa qofka waayeelna hadduu kaawan yahay mar walba hadduu kaa harayaataa inaad dib uga sikito waa haddaa xoog laguma dhaafo waa la caawiya inta caawi kartid marka qofka waayeelada iyo ilmaha yarkoona mari karin biyaha iyo qof walo waxaa biyaha mari karin oo ka cabsanaa jirta inaa garab qabta gusbis waa ku qasbanaa marka dhalinyar aan hadda kulmaa waxaa dhacday qof waayeelna buundo soo mari weysay dhinac kale inaan u noqday irfaanta meesha taagantahay i gacanta ii haytis waxay tiri biyaha i mari garabkaan soo qabsada waa dhacday inta badan gabar alaab cunug yar xumbaarsan haddana oo dhibaataysan in alaab ay madax ku wadi ka qaaday aan meesha biyaha usoo mutuwan sameeyey wax badanaan qabtay oo dhalinyar ahaan micnaha waxaas aan sameyna waxaa waa bini aadamnimaday kamid tahay dhalinyarada in micnaha qofka bini aadanka qof kale u caawiyo uu qasbanta xilliga lagu jiro waa xilli aada u xun xilli aada u dhibaato badan waa waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada beledweyne ee runtii biibaxada saa-id ayay u badan tahay ee tii horeeto way ka duwan tahay tan saa-id ay u badan tahay ee waxaan arkaa ee maaragtay maamooyin oo biyaha dhex marayo u baahan karab garab waan siiyaa ee dhalinyarada ee maaragtay aniga camal ee ayagana saas camal way maaragtay ee, waa sameeyaan Ee, run ahaantii waan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada maaragtay inay eh, waalidiinta iyo ciyaalada caruurta oo biyaha dhex jiirayo inay garab siiyaan waxaa jiray eh, dad oo maati ah ama aada u- u u tabar daran sida waayeelada oo kale iyo caruurta oo kale iyo gabdhaha sidoo kale oo iyaguna caawin u baahan dhalinyarada ku nool een, xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne waxaa arkaya kule iyagoo aada gacan ugu geysanaya sidoo kalena dhalinyarada dadaal aada u fara badan ay wadaan oo aan anigu ka mid ahay kule waxaa ka baranay een, sanadihii lasoo dhaafay in marba marka ka dambeyso biyuu waa la xiraya waa la xiraya la dhahay haddana ay soo fatahayaan waxaa rajeynaa kule sanadan inay ka duwanaa doonto oo wixii ka dambeeya dadka reer beledweyne waxaa waaye guud ahaantoodba in ay biyo aysan kusoo bixi doonin ee biyahan ay meel iska saari doonaan mafahant fatahaada webiga shabeelle ayaa geysatay khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo ay socdaan dadaallo dadka looga saarayo goobaha ay ku go'doonsan yihiin
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdiqaadir cumar ibraahim oo nala soo siinay qodobkaasi madal looga hadlayay dhismaha garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne sida warbixinta inoogu faahfaahinayo maxamed cabdisane
magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay madal looga hadlaya sidii wadajir looga qayb qaadan lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas khaliif oo inta badan howlihiisa ay hakiyaan roobabka ka da'a magaalada maadaama qeybta raamweyga ay fadhiistaan biyo kasoo rogmada buuraha kaga deesan dhinaca bari iyo waadiyaasha soo gala madashan uu soo qabanqaabiyey macadka hiigsa ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad aqoon-yahano iyo dhallinyaro kuwaasoo madasha kusoo bandhigay qaabka ugu habboon ee lagu dhisi karo garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne talada koowaad in garoonka diyaaradaha ugaas khaliif laga laga noqdo isku aragti laga qaato hadday maamul tahay hadday shacab tahay iyo ganacsato intaba in laga yeesho wada tashi iyo talo lana lana xadido caqabadaha marka hortaagan garoonkaas si wada jir ahna maaragta loo wada tashto community ay ka go-an tahay inay wax qabtaan oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala bed- kala didisan ee reer hiiraan maadaama garoonku uu adeegayo reer hiiraan oo dhan in la sameeyo guddigaasuna uu xadido waxyaabaha baahiyo hor yaalla cid kastoo la kulmi karo iyo cid kastay khusayso asigaa isla tilmaami doono laakiin marka hore in la sameeyo guddi commitmenti samayn kara inaan hadal intaan meesha kasii jeedin iska tagna macno ma sameynayso waxaan soo jeedinayaa in guddi at least dad guddigaa raadiya xataa xubnihiisa dhammaystiro inay halkan wax ka soo baxaan ee intaan iska hadalna aan iska bixin markaa ayay noqon kartaa hadalkeena in action loo bedelo waa mahadsantihi runtii waxaan keliya oo adkeynaa inaan laga caajisin oo hawshaanu siday u bilaabatay ay u dhaqaaqdo lagana fikiro inaan la sameeyo guddiyo inaan la sameeyo foramyo badan oo fikirada lagu wadaagayo guddiyo oo qaybo kala duwan leh oo qayb walba guddigeeda ay leedahay laakiin fikirka guud oo hal ku midaysan yahay in la sameeyo inaanan laga caajisin oo hawshaan la dardargeliyo waa hawl muhiima caqli aana dhallinyartan iyo ganacsatadan iyo dadka magaaladan u dhashay ka imaanin eerboorkaas muu malaynayo inuu wax looga qaban karo marka inaan ilaahna tala saarano hawshaasna aan si daacada aan ugu wada shaqeyno insha allah sida lasoo wada sheegay war ku dhan yahay soomaalidu waxay tidhaahaa sacba biyahaadaa looga dhargaa inaan marada dhacdo ku xiranno oo hawsheenna aysan galabta ku ekaanin oo kulankan kulan ka weyno banraysina iyo eh, guddiyada la la sheegayba la sameeyo hawshana guda- la- la gudagalo walow waqti cariiriyahoo biyo magaaladii kusoo socdaan lagu jiro haddana kolley biyo waa martiyaa la yidhaahaa waa waa waqti yar waa iska dhammaana insha allahu marka inaan hawshaas laga caajisino la gudagalo oo laga dhabeeyo
waxaan is leeyahay talada annaga hadda aan u baahannahay waxaa waaye farsamo iyo hawshoo lagu dhaqaaqiyo farsamo waxaa ka horreysa inaan isku tashanno oo inteenna hadda meeshaan isugu timid iyo intay taqaanay cid kasta la gaarsiiyo in maanta baahideenna asaasiga ah iyo muuqaalka xun ee naga muuqda deegaankeenna inaan dadka wacyigelin ballaaran ka samayno kabacdi waxaa dhalan karo baahidiioo lagu wada baraarugo si soo jeed ah iyo si lahaansho ah kabacdina tilaabta inay bilaaban doontaan rajaynaya insha allahu tacaala ha la helo guddi isku dhaf ah guddigaasna ha la xisaabtameen maamulka dhaqaale wuu dhooban yahay magaaladan wax badanna looga qaban karo hadday airboort tahay hadday wadooyin tahay guddigaas ha la helo sida ugu dhaqsiyaha badan kadibna ha lagu dhaqaaqo howshaas agaasimaha macadka hiigsa ee magaalada beledweyne doctor ilyaas cali cabdi ayaa redio been looga warramay nuxurka madashan bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa noo qabsoomay madashii aragti wadaag ee lagu gorfeynayay sidii hab isku tashi ah ee loogu dhisi lahaay aeroportka waskhaliif international airport aanan cidna laga sugin ay noqoto isku tashi iyo rabitaan ka imaado bulshada waxaa madasha qayb ka ahaayay aqoon-yahano culummadii haweenkii dhammaan waxaa la isla gartay inay baahi jirto taasoo ay muhiim u tahay in is- loo istaago si wada jir ah aan cidna lagu halaynin in dhismaha ariboorka sidoo kale artayada iyo waxaa la soo jeediyey waxaa ka mid ahay ee, talooyinka ugu dambeeyey in la helo cid horey u dhaqaajisa ee, dhismaha ariboorka aan cid kale laga sugin si loo helo in ariboorkii uu dhismo marka waxaa talooyinka waxaa ka mid ahay la soo jeediyey in guddi farsamo la helo si ah hawshii horey ugu soo soco- ee horey usii socoto dhismihii aeroboorka garoonka diyaaradaha ugaas qaliif oo muddo badan aan helin wax dayaactira gaar ahaan qeybta raabweega diyaaradahu ay ku ordaan waxaa markasta saameyn ku yeesha roobabka ka da'a magaalada beledweyne taasoo keenta hakad ku yimaada howlaha garoonka
dhegeystayaal saaxiibayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyey intaa barnaamijkan barnaamij lamid ah isku maqli doono toddobaadka xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo